baarlamaanka wasiirada guddoomiyaha gobolka cabdiraxmaan cusmaan cumar cusmaan xildhibaanada iyo senatarada taliyayaasha ciidamada qalabka sida safiirka aan u jeedo oo turkiga isagana aan soo dhaweynayo oo walaalkeena bulshada rayidka waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maalin ciida ciid wanaagsan lix iyo labaatanka juun caawa oo kale konton iyo siddeed sano ka hor soomaaliya meel ay joogtaba waxaa u baryay waa cusub oo xoriyad la sugayay muddo dheer oo dhiig badani ku daatay la helay waxaa dhalatay madax bannaanidii u horreysay ee soomaaliyeed oo loo dhama loo damaashaaday wakhtiyo fara badan waxaa lagu soo dhoweeyey suugaan la tiriyey oo abwaano badani ay ay oo waaweyne ay wax ka tiriyeen waxaa laguma soo koobi karo halkan abwaanadaas laakiin waxaan ka xusi karayaa hadda timacadda saynu arkaynay qaasim yuusuf xaaji aadam cali sugulle cabdilaahi qarshe axmed xaaji aadan balaayo cas iyo kuwo kale oo badan dhammaantoodba ilaahay u naxariistay habeenkaas sida la sheegay waxaa da'yar waxaa da'ayay roob aada u mahiigaan ah haddana magaalo iyo miyi waa laga wada yimi waxaa isugu yimid dhammaan carruur iyo ciroolaba waxay ka yimaadeen meel kasta manay ka tegin goobtii calanka laga taagayay way wada taagnaayeen waxaa habeenkaas siduu aynu arkaynay uu timcadda ka tariyey sarreeyow manusqaanow siduu yahaan eegay ka nasiib ka nasaar waxaa igu maqaalo ah in habeenkaa dad badani ay suuxeen farxad daraaddeed wakaaladda royters waxay subaxdii dambe qortay maanta oo axada lix iyo labaatanka juun waxaa ka hoos baxay boqortooyadii ingiriiska dal kale oo surtay calan buluuga oo xidigi xidig cadi ay ku taallo waxaa kaloo isii ku dareen waxaa dowladdaa lagu wareejiyey maxamed ibraahim cigaal oo premier ah waxaana xilkaas wareejiyey brigadier d g brooks oo boqortooyada ingiriiska ka wakiil ahaa waktigaas baarlamaankii joogay wuxuu ahaa saddex iyo soddon xubnood keliya oo siddeed iyo toban bilood ka hor markaa la doortay shirkii ugu horreeyay qabsadeen toddobiyo labaatankii bay ahayd juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa xogeeye ka ahaa allah u naxariistee axmed maxamed aadan qaybe oo markii wasiir wasiirka arrimaha dibadda ugu dambeeyey ahaa dowladdii kacaanka ajandaha ugu horreeyey ay qabsadeen wuxuu ahaa ay ay ku ansixiyeen law number nineteen sixty amagii koowaad ee kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii kaasoo ahaa midnimada soomaaliya iyo somaliland sharciga ugu horreeya kaasuu ahaa haddaba xorriyaddaas laguma dhalin si sahala iyo dheeldheel waxay ku dhalatay halgan fog han sare jahaad badan iyo midnimo aan loo kala hadhin rag iyo haween iyadoo ujeeddadu ahayd in la helo soomaali weyn somalilan xisbiyadii ugu horreeyey xoreeyey waxaa ka mid ahaa s oo nineteen thirty eight la sameeyey s n l u s b s y l oo iyadana la keenay halkaas n u f waxaanay kulligood dhasheen